madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa magaalada hargeysa ka daafuray tababar ku saabsan wada shaqaynta iyo fahanka shaqo ee lagama maarmaanka ah tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalaya dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa xubnaha golaha wasiirada ee loo qabtay tababarkan kula dardaarmay in ay shaqooyinkooda ku dabaqaan waxyaabaha la barayo waxaan si rasmiya u furaya aqoon isweydaarsiga golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo ah wada jir iyo waxqabad sumadiisa ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa dadkeenni ku dhintay deegaankii dacawaley waxaana la uga baryayaa inuu naxariisto jannadiina wara ka waraabiyo ehelkii axsaabtii iyo qaranka jamhuuriyadda somaalida samiriya imaan ka siiyo waxaan kaloo ducaynayaa inta dhaawaca ah in alleh uga baryaynaa inuu caafimaad buuxo oo dhaqsaa siiyo meel fiican bay warayaan dadaaladii dhibaatada lagu soo afjarayey iyo wadahadalkii ka dhexeeyey jamhuuriyadda somalilan dowladda federaalka etoobiya iyo dowlad deegaanka soomaalida waxaana ku rajo weynahay in lasoo afjaro dhibaatadaas waxaa ka xunahay dhibaatada dhacday waajibka ugu weyn ee maanta ayna saaray waxa weeye inaynu nabadii soo celinno dhibaato kalo aanay dhicin haddii aan la yidhaahdo qof kasta oo wasiirada ka mid ah wuxuu hayaa shaqo muhiim ah ayuu qarankan u haynaya haddii aan la yidhaahdo waxaana laydinka filayaa in sida ugu quruxda badan aada uga midho dhalisaan xilka qaranku idiin dhiibay waa arrin iska caadiya marka shaqo la ysu diro in loo xulo dad mudakar ah inay shaqadoodu ka bilaabaan iswaraysi wax wada qorshayn iyo aqoon isweydaarsi si loo abuuro barbilaga ay tahay in dhammaan golaha wasiiradu ay isla jaan qaadaan loona loona la helo iskaashi wada shaqayn iyo faham shaqo oo laga maarmaan u ah guusha aynu doonayno inaynu dalkan u horseedo si kastaba golaha wasiirada somalilan ee uu magacaabay madaxweynaha somalilan afar iyo tobankii bishan ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin adag